ardayda dhegeystayaal waxay usoo talinaysaa laba xaqiiqo ah oo ku salaysan
soonka uu gashay ammaanka boqol kiiba boqol waa la laba waan laba jibaarnay isku socodka gaadiidka gaadiid goobaha ama amisom degan tahay ama ciidamada dawladda degan yihiin wadooyinkooda gaari ku bixi karo oo gaariga dawladda aan hayn ma jiro gaariga ku baxa shalayaa la marinayaa ama waaba la dab saarayaa oo ma geli karo meeshaas magaaladana dhexdeeda amnigeeda waa sugan yahay xaafad walba maadaama de gobol iska yahay xaafad walba ciidan baa loo sameeyey ciidan baa ku jira xaafad walba dadkeedu waa qoran yahay qofka kor ka imaada markaaba waa lasoo qaadaya sandhigaa la keenaya talis boliiska waa control fiican baa socda diiriye waxaa laleeyahay wararku ay sheegayaan howlgaladiina oo aad ka sameyneysaan degmada xudur iyo sidoo kale deegaanada ku dhow sidoo kale waxa ay quseeya baa layidhi dhanka iyo sidoo kale gaadiidka muraayadaha madow ku xiran inaana la arki karin awaamiirtan maxaad xilligan kusoo beegay
maxaa buu kusoo beegay horta sidoodaba qofku in gaariga asaga iskale lacagtiisuu ku gatay wuxuu u gatay in lagu ogaado inuu asagu leeyahay in la ogaado asnao ku manafacadsado oo ku ganacsado gaari been asagoo muraadihiisu cad yahay lasoo gaday oo been soo la saaray maxaa loo saarayaa been sool maxay tahay waa arrin khalada waa arrin dembi a gaariga waxbaa ku dhex daban kara qofka waday wejigiisa ma arkeysid ninka waday wejigiisa ma arkeysid sababta been sool loo saaray maxay tahay gaarigu waa gaariga hebel ninka waday wejigiisa in la arko waayo dadka saaran in la arko waayo wixii u wada in la arko oo la fiiriyo waay laakiin gaari been soolahoo madow wax ku jiraba aadan sheegi karin aadan ogeyn adigii mas-uulka ama askarigii sentarigii u taagnaa waxa saaran uusan ka jawaabi karin hadduu fal dambiyeed sameeyo qofka qof la arka ayaan ahayn waxaasoo dhan annagoo ka dabaaqsamayna haddana bisha soon iyo amni ahaan ka gobol ahaan amnigaas waan ku soodanay gaari been sool saaran yahay iska daa gaari xawli xitaa kole xawli xitaa kole gaari ku socon kara ma jiro saacada iyo suubaa loogu talagalay inuu ku socdo gaari ford ama tirii ku socdo xitaa kole lama arki karo waa gartay marka diiriya ma jirtaa wakti inaad siiseen dadka shacabka ee ku nool xudur iyo sidoo kale deegaanada hoos yimaada si markaasi arrintan ay wakti ugu siiyaan oo ay isaga furaan muraayadaha madow abo muraada madow horta waxa diin iyo dulumi sheegtay maha wax lacag lagu helana maha waa khaainnimo kaa wakti oo maxayna waa dheer mayd waayo dalka shabaab intay ka baxayso iska daaye gaari been soo saarayan lama arki karo taas waa wakti looma qabanin lama arki karaa layidhi waa kamanaha gobolka tan kaleete amniga iyo waxqabadka iyo wadooyinka hadda la yar adkeeyey bisha soon nimankan dee dadka been bay usheegeen waxay dhaheen bisha soon waan dagaalamaynaa ummadaanada inuusan garaafo iyo dhib aysan gaarin gobolka bokool annagoo ka dabaaqsamayna ammaanka laba jibbaar boqol kiiba boqol waa laba jibbaarnay gudaha iyo magaalada korkeeda ahaad waa tahay howlgalkan hadda degmada xudur ka socda iyo deegaanada hoos yimaada ma jirtaa dad loo soo qabtay oo markaasi su-aalo laga weydiinayo haddii ay dembi leeyihiinna dabcan idinka go-aan aad ka qaadanaysaan ab abow annaga gobolkan waa dad yaqaanaa degan ninkii shabaaba horta annaga saldhig iyo amni iyo ninku hadduuba mar shabaab iyo saldhig ma geyno militariga maxkamadiisa iyo meel annaga amniyaad ahaan geesno amaan geynaa marba hadduu shabaab yahay mujtamac maamul iyo boliis dhex dhigana sida xamar iyo qofkan maha iyo waayahay iyo lacag gabasho ma jirto annaga dibadda dadkaan kasoo qabasano oo shabaab inay yihiin ku caddahay meelaan ugu talagallaan geynaa gudaha waxaan ka qabano oo magaalada dhexdeeda laga shikeyo saldhigga boliiskaan geynaa waa iska dareemi kartaa soomaali baa la joogaa qof dambiilo dibadda laga soo qabtay saldhig haddaad geyso dawlad hoose iyo amni iyo waxaas ku wareegso meeshii laaluush baa soo geli lacagaa soo geli waxaasoo dhan qofka dee argagixisada caalamka haddii uu galo xafisna ma galo damiirla ma galo soo maogid waa tahay diiriya haddaan dhanka kala eegno hadalladaada waxaa ku jiray ciidamadiina ku sugan degmada xudur xarakada al-shabaab in aad ilaa iyo konton kilomitr degmada aad ka fogeyseen haddana warar baa sheegaya in weeraro gaadma ah ay kusoo qaadaan degmada xudur oo hadday noqon lahayd madaafiic in lagu garaaco marka arrimahaas maxaad kaga jawaabi lahayd ma jiraaba waxaas been waayo brobagando waayo xudur iska daa qarax iyo faldambiyad iyo waxay ka samayn karaane konton kilomitr tallaabo hal kilomitr nin shabaab ma soo dhaafi kara been waayo waxaas
waa tahay ugu dambeyn maxaad ugu baaqi lahayd marka ciidamada dawladda oo iyagu markaasi howlgalka qaybta ka ah in shacabka laftirkood maadaama ay ahamiyad weyn ay ku leeyihiin waxaa la leeyahay waxaa jirta inta badan in lagu xadgudbo shacabka marka arrimahaasi oo dhan maxaad kaga dhigaysaa abo waxaan ciidamada xooga dalka soomaaliya meel walba ay ka howlgelayaan ama ugu baaqaya walaaladii waaye adigu meel walba waa isku mid baa nahay qofka bilaadanka ee shacabka wuxuu ku fiican yahay qofka inaad soo jiidato inuu wax dawladnimo oo waddo dawladnimo uu ka arko cadowga inuu kuu sheego qofka shacabka ah haddii aada disho hantidiisa dhacdo aada qaribto cadowga kuu sheegi maayo cadowga ii dhaama ilaahu dhaafa buu ku dhihi laakiin haddaad u naseexaysa adigoo askari ah dhaawacaaduu qaadayaa mucaaradku kuu sheegayaa nolosha biyuu ku siinayaa waxaana ugu baaqayaa askarta dalka soomaaliya hadda halgabaysa in laga dhowrsado bulshada ummadda soomaaliya inaan wax loo dhimin cadowga shabaab inuu yahay qofkii shabaab ahoo cimila isku okeysiin ku jiro shacabka ku dhex gabadoo la gartana ee goobtii loogu talagalay in la geeyo ummadda kalena aan garaafo la gaadhsiinin inta bisha rabalaan lagu jiro in ummadda layska ilaaliyo shacabka dhiigeeda iyo hantideeda in layska ilaaliyaan ugu baaqayaa shabaab meesha ay joogtana inaan laga cabsanine horey loo galo lala dagaalamana iyadana ugu baaqaya